أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo ee idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhabgeystay khasaaraha tiyadeed ayaa ka kacay goobo ganacsi oo ku yaalla mid ka mid ah suuqyada magaalada muqdisho sargaal ka tirsan murtadiinta ayaa ku eedeeyey murtada gurgurtooyin oo sabab u ahaa dabkii kooxda riddada ay kala kulantay duulaankii ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah howlgallo qorshaysan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya munaasabad lagu daafurayay masjid cusub ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe الله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatan iyo wafisan dabgeystay khasaarahan tiyadeed ayaa ka kacay goobo ganacsi oo ku yaalla mid ka mid ah suuqyada magaalada muqdisho cabdiqani maxmed ayaa inoo faahfaahinayaa dabkan uu geystay khasaare hantiyadeed waxa uu habeenkii xalay ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala xaafadda dabaka ee madow ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxa uuna dabkan si gaar ah u qabsaday goobo ganacsi oo ka kooban maqaayad garaash iyo kaalin shidaal waxa uuna ugu dambeyn ku fiday guryo la degan yahay balse ma jiro wax khasaare nafeed ah oo u geystay qaar ka mid ah dadka ku hantabeelay dabkan xalay ka kacay xaafadda dabaka ee madow ee magaalada muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey dabka ah iyo khasaaraha u geystay walaahi khasaaro weyna naga soo gaaray naf nogama dhiman ma fiican yihiin toddoba cunug iyo walaasha guryahan deganeed qaybtaas dabka oo gaarin alxamdulilah la shukr toddobada cunug iyo walaasha way ii ammaan qaleen way ii nabad heleen anoo hurdaa afar saac hurdo layga soo kacsho cararkaan soo carara meeshaana imid walaasha iyo toddobada cunugaana kala baxo way ii fiican yihiin hadda waa u jeedin hantidaanna meeshaana ku baaba'day walaasha waxaa u rajaynayaa inuu ilaahay hanti ka qayr badan siiyo meesha hol aysaa arkay iyo gabadhi iyo ilmihii oo kala cararaayo ilmihii yaa aruursaday hooyaday aabbahay aa u geeyey wayna ii nabad qabaan laakiin khasaare hantiyada ee meeshaan ka dhacday hanti waxayd mootooyinkan aa u jeediin kaalinkan shidaalka maqaayadda shidneed waxaasoo dhanoo hantiyaha burburtay ti badan oo la qiyaasi karinaa burburtay meeshaan garaasha ee baabuurta lagu xareeyo gurigoodiina waa kaasaa ka dambeeyo intana waxay ahayd kaalin shidaal halkaasna waxay ahayd maqaayad kaalinka shidaalka gubtay iyo mootooyinkan iyo maqaayadii oo barbeesha maqaayadda waxaa iskale dumaashigay waa ka barbeeshtay maqaayadda suuqyada magaalada muqdisho waxaa bilihii u dambeeyey kusoo badanayay shilalka dabka oo inta badan sababa khasaare hantiyadeed oo baaxad leh sargaal ka tirsan murtadiinta ayaa ku eedeeyey murtad gurgurtay inuu sabab u ahaa dabkii kooxda riddada ay kala kulantay duulaankii ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abushiiba kadib jabkii iyo guuldaradii kooxda riddada soomaaliya ka dhaxashay duulaankii ashaaral diriirnimo ee saddex sano ka hor ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca bartamaha soomaaliya ayay madaxda iyo saraakiisha riddada isku eedaynayaan hasiimadaasi murtadina qarshe oo soo noqday taliyaha guud ee maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo waraysi bixinayay ayaa sheegay in madaxda sare ee kooxda riddada ee murtad gargurta uu ugu horreeyo ay leeyihiin mas-uuliyadda fashilkaasi isagoo hadalkiisa sii wata ayuu soo hadal qaaday guuldarooyinkii ciidan ee maleeshiyaadka murtadiinta dhabarka loogu saariyey deegaanka cosweyne iyo degmada aadan yabaal oo dhaca wilaayaadka shabeellada dhexe iyo galgaduud istaraatiijiyada xumada iyo aqoon la-aanta xagga dagaalka ee haysata maleeshiyaadka riddada ayuu ku sheegay inay noqdeen kuwo aan wax tirin mararka qaarna xitaa ay ku dagaalamayeen kumanaan maleeshiyaad ah fagaaraha dagaalkana ay kaga adkaanayaan koox yar oo ka mid ah mujaahidiinta
saraakiisha khaladka ma lahayn siyaasiyiintaa iska lahayn deefka waa wax looga qaadi waayo saraakiisha nin asxaana ma sameeye waa wax loogu sameyn waaye ayagii madaxdii saraa khaladka iska lahayn waxaasoo dhan waa wax maamulka sare ka imaanaya oo ka talinaya ciidankii oo madaxdii maskaxdooda haysta dadaan waxba amni waxba ka fahmayn haddiiba madaxdii sare ayna kala aan kategori u lahayn taliyaha ciidanka taliyaha horinta taliyaha guutada ayna kala aqoonin oo iskula mid ay u tahay nin walba farantiga ka rabaa meesha hadda sheegaysa adayabaa dowladdu waxay isugu geysay shan lix guuto soo maaha shan lix guuto sabab la iskugu geeya meel meesha maba taallo dagaal waa dagaal ma ogeyd ninkii kaba ku tukado inuu dhahayay af- afar kun bay isku keeneen lix boqol baan ku qabsanay haddii faransi lix boqol qof bay ahaayeen ashabaabki soo weerada lix boqoloo nin baan kusoo weeraray meelna afar kun u joogta afar sood kun waa iska celin waxaan u arkaa dhibaatada ka jirta ciidanka madaxda sare ah mas-uuliyadda leh ayagaa iska leh haddayna lahayna haddayna lahayna nin uma axdeen madaxda sare tilaabo cad bay ka qaadi lahaayeen dad bay xirxiri lahaayeen dad bay toogan lahaayeen waxay u xiri lahaayeen u toogan waayeen qaladka ayaga ayaga kusoo noqonaysa hadalkan ka soo yaray taliyihii hore ee ciidanka kooxda ridada soomaaliya ayaa kusoo beegmaya iyadoo saddex sano kadib duulaankii cadowga ay kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug uu kusoo dhammaaday fashil iyo ihaano xilligan madaxdii riddada ee gulufkaasi horboodaysay ay iyagu iska canaananayaan warbaahinta kubnaan ka mid ah maleeshaadka riddada ayay mujaahidiintu bakhtigooda uga tallaabsadeen afgaaraha dagaalka halka ay soo qaniimaysteen gaadiidkii iyo sahidii lagu soo qalabeeyey ee tuugsiga iyo dawarsiga looga keenay dowladaha silibiinta ah iyo kuwii nidaamyada daaqoodka uu ka jiro howlgallo qorshaysan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allaha uga kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka sirdoonka riddada weerarkaasi waxay mujaahidiintu ku dileen hal askari oo murtad ah waxaana lagu dhaawacay laba kale waxayna mujaahidiintu ku soo qalmaysteen hal qori iyo laba boosha dhanka kale howlgal ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye waxaa lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray madgaraara oo ka tirsanaa saraakiisha kooxda riddada ugu magacaaban afgooye munaasabad lagu daafurayay masjid cusub ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cusmaan axmed duubo ayaa inoo faahfaahinaya
dhisidda masaajidda iyo in cibaado lagu camiro ayaa ah waxyaabaha uu allaah ummadiisa ku booriyey waxaana lagu sheegay qur-aanka kariimka dhowaan magaalada jilib waxaa lagu qabtay munaasabad lagu furayey dhismaha masjid ka mid ah masaajidda magaalada oo muddooyinkan uu dhismihiisa ka socday mid ka mid ah xaafadaha magaalada jilib masjidkan oo magaciisu yahay masjidulbasiir ah ayaa qabanqaabadiisa iyo howlaha dhismihiisa waxaa waday sheekh cusmaan dacwe oo caan ku ah qabashada acmaasha kayriga ah oo ay ugu weyn tahay dhismaha masaajidda wuxuuna sheeqa inta badan masaajidkan iyo kuwa badan oo la mid ah ku dhisay yabooh oo salaad kasta kadib uu masaajidda kaga samayn jiray lacag ururinta dhismaha masjidka iyo kuwii ka horreeyey masjidkii ayaa albaabada loo furay iyadoona furitaanka masjidku ay ka soo qayb galeen in badan oo ka mid ah dadka xaafadda mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo waxgaradka ugu horreyn sheekh cusmaan ayaa ka hadlay dhismaha masjidka iyo muddadii uu socday haddii maaragta masaajidka weynaaba ilaahay noo dhammaystiray intaa kalena ilaahay baa bixinaya dumma ilaahay ka bacdina dadka muslimiinta ah ayaan u bandhigayaa inay ka qayb qaataan waad ogtihiinoo masaajidda nebigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man banaa lilaahi beytan bana allaahu lahu beytan fi ljanna haa qofka ilaahay guri u dhisa guribu ilaahay jannada dhexe uga dhisa xadiis kale nebigeennu wuxuu yidhi ilaahay buqcadaa wuxuu ugu jeceliyey masaajidda wuxuuna ugu nacay badan ama ugu cadho badan suuqaqa marka hawshatan hawl muddo badan inoo soo socotay bay ahayd reer jiribeed aad iyo aad baan ilaahay ugaga baryayaa inuu ilaahay khayr siiyo waayo habeeniyo maalin masaajidkaasay ku darsanayeen ka qayb qaadanayeen ma garanaysaa waxooda aanay masuugaynin alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin haddanna inta dhimanna waxaan rajaynayaa iyagu inay bixiyaan ilaahay wuu ka keeno subxaanah wa tacaala qaar ka mid ah waxgaradka ayaa iyagana dhankooda ka hadlay dhismaha masjidka albasiira masaajidkan dad uun walaalaho muslimiinaho wuxuu sadaqo hormarsaday baa dhisay dhinacaas kale waxbaa dhiman oo haweenka loogu talagalay marka dadaalkaasna waana laka rabaa ilaahay baana noo dhammaystiri doona masaajidku dee hawl joogtaahuu rabaado xanaano gooniyuhuu rabaa maaragtay dadaal baana laka rabaa aakhiro intii waxa aad hormarsato ayaa kaaga horreeya shaqo iyo qaraabo iyo ehel iyo dayn iyo ma jiraan waxaas ilaahay raxmaanka ku mahadsan masjid basiir waxaan u fadhinaa furitaankiisii iftitaaxii masjidka waxa noo muuqdo waa dhismo qurux badan waxaan leenahay dadkii la baxay qarashkaas ama lacagta lagu dhisay masaajidka ilaahay subxaanahu watacaala maalin ay maanta ka baahi badan yihiin ilaahay subxaanahu watacaala miisaankooda qiyaama allah u saaro culimmadii iyo maamulkii iyo bulshadii isku duubneed ee dhistayna waxaan leenahay insha allahu tacaala ajrigiina ilaahay ma lumiyo masjidkan wuxuu noogu fadhiyaa maartaaye qiimo aad u weyn ma sahlana masaajid la dhiso sheekhana waxaan leenahay sheekh cusmaan ilaahay subxaanahu watacaala ajrigiisa allaha badiyo habeenii maalin wuxuu u taagan yahay inuu dhiso ilaahay subxaanahu watacaala masaajidiisa ilaahay wuxuu leeyay wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcu maca allaahi axada
mahadsanid cusmaan warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh